sannadii kun sagaal boqol sagaal iyo sagaalkii golaha guud ee qaramada midoobay weliba uusa ansixiyey hajeedintii shirkii adduunka ee wasiirada dhalinyarada ee lebson sideedii ilaa iyo toban lamadii agosti sanadkii kun sagaal boqol sagaal iyo siyeedkii welina qaraar markaasi lakaga dhawaaqay toban lamadii agosti oo ah maalinta caalamiga ee dhalinyarada welina la ansixiyey intii lagu guda jiray shirweynigii adduunka ee wasiirada mas-uulka ka ah dhalinyarada labaatankii sini lahdhaafii dabaaldegyada sanadlaha ee maalinta dhalinyarada weliba laha ka bandhigaya mawduucyo la xiriira dhalinyarada laha ku bilaabo sugnaanta raashinka iyo caafimaadka maskaxda iyo ilaa markaasiya dhinig iyo madadaalada midnimo iyo xirfadaha cagaaran iyo muujiyaasa xiriirka muhiimka ee markaasiya ku dhexeeya dhalinyarada iyo horumarka waara qaramada midoobey weliba iyo ka qeexasee dhalinyarada adduunka iniyo inga kooxda da-adii oon dhexayta tomishan ilaa labaatan afar taasi oo kadhigaasa limeelooda meeldadka bani-aadamka ee qaar badan oo ku mid a dhalinyarada rig iyo bilaaniska jaran ee ku noola wadamada haddaha koraha iyo weliba lifileentiyo tiradii oo ciidan kororta fikirka maalinta caalamiga ee dhalinyarada weliba hajeediyaya kun sagaal boqol sagaalihii kowdii dhalinyarada markaasi ka aruurtay vienna austria fadhigii horeeya golaha dhalinyarada adduunka qaramada midoobey madallo weliba ka taliyda inti laka dhawaaqa maalinta caalamiga ee dhalinyarada taladaasi weliba markii damba taageeraya golaha guud ee qaramada midoobey sanadii kun sagaal boqol sagaalan iyo sagaalkii maalinta caalamiga ee dhalinyarada waa markii inku horeytay la xuso lamada konga kooxkumaday waryaabo inku muhiimsanahay sanadka iyo weliba markii sideedaada dhalinyaro iyo ururo dhalinyaro oo laatin america iyo iyo ku guuleysadana awaalmarinta dhalinyarada adduunka ee qaramada midoobey ee magaalada banaama agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis cabdiraxmaan maxamed oo la hadalay warbaahinta iyo weliba uu soo ku waramay maalintan walanka dhiganto dhalinyarada soomaaliyeed iyo ka wasaarad ahaana waryaabo dhalinyarada iyo unqobden iyo qorshayaalka laku hormaryawa dhalinyarada koonfur galbeed soomaaliya ku noola weliba uusan waramaya maxamed aadan wadani runtii saadeeba sheegday wayba laka jara maalmihii horeyda oo dhalinyarada oo kabaagantaa aragtuma ilama balisiya dad runtii muhiimad gaaren lata dhalinyarada soomaaliyeed meelwalbiyo rogaan soomaaliya horumarkiiyo deertii dadkaa deersi iyo kan wasaaradda dhalinyaradana badanaa may diiraduna saarane dhalinyarada sidiioo meeleeraay un ku qeyb qaadan lahayn horumarka iyo nabadda saadiib ogdu waliba waa dhalinyarahoo baniiskoyta waa awoodda way leeray dalka waleero kor si constitutionka soomaaliya dhakowna may leeraay ee boqolkiiba toddobaatiyo shan dhalinyaro baahooyin gaara oo dhalinyarada badan ah oo iyo qabaan usiima dareema kortan wali kumadae shaqalaanta oo baahadweyno soomaali dhan ku jirta taasay walka samanyi run ahaantii wasaaradda dhalinyarada may suubi ahaytee dadaalo badan oo sidii dhalinyarada lan bara lahay xirfadooyin gaara iyo ka shaqaysado koran lankii walbaradiina lakasii dhiirageli lahay waxbarashada tiitis intiisu horan weddo ee meelfayla ku deer qof kahoo walbarada may la eraay ee qof matuuga ee waliba waa shaga weydiisade laakiin unamay dhiirageliyaane dhalinyarada oo waxbarashadiyoona gabaabsi ku nagati iyo badanaa mayn suubiyaane wacyigelin meel badan aseedi sida shabeelaha hoos ee boqol saas oo kale walku shaqeeyi jiray run ahaantii laakiin mayba rajeeyahayne degmooyinka dhan iyo meel walba la deero kor intiuna deeran degmooyin la deero korna dowladda tan deero kornayna jiraan maalintii la deero oo inshada waqtija ka aadantaana insha allahu bilaa er wasaaradda may rajeene intii iyana deeri doonto stabilizationkaasi oo geeb ku nagda doonta yaa wacyigelin suubyahayna si meel walba oo dhalinyarada iyo degaanada koonfur galbeed iyo roogaan muhiimad gaare laan sii lahay haddana ka tala jarna waxaana ku mid a dhalinyarada magaalada baydhabo iyo waliba iyo ku hadalaynaa wala maalintan ku dhiganta iyo baahiyaadka iyo la wadaagayana dowladda koonfur galbeed soomaaliya si wallan qobda wallaahi maalintan toban lamada agosto kabeegan dhalinyarta soomaaliyeed iyo dhalinyarta adduunka meel walba iyo roogaan walinka dhiganta maalin gaare maalin iyo oo sifaylan si eed iyadan sugaayan intiyo dabaaldegan intiyo hoos muujiyaan intiyo ku qeyb qaadan dabaaldegada adduunka kudhiyaha khaasatanka soomaaliyeed marka waa maalin eed yeed ee dhalinyarada soomaaliyeed ka farxayan waa maalin si gaarayo lahamuujiyow intiyo jaran waana laku ogaada intii dhalinyaro soomaaliya jirta marka dhalinyarta caalamkaan baahan wadankaan baahan dadkaan baahan dhalinyarta waliba qeyb qaada korna intiyo has muujiyaan caqabad weyn haysata dhalinyarada koonfur galbeed gaar ahaan caqabada oyo haysata maybuaha sida qiibodaan qiibiye namber kow horta dhalinyarada eeda aan tara badanyin eeda walmahan baraden shaqlawn ini dhalinyaradii aragday maanaha yo iskatalada anoo sheega abuur oo yo aragday masqantiyo kulakuwayan horta helan waana lan oo garab surumaayo ka dhiirigilawn anti helan maanaha kow taaso tan lamaad dhalinyaradii koonfur galbeed meel welba bahaan deedsanoo aragday maanaha oo mado tahriib anbahayanoo mado meel kale anbahan yaw dhalinyarada madama anbaahanyin ani aragday maanaha qorshe lansuubiyo dhalinyaradaasi oo lanku faa'iideeyayo oo aragday maanaha sidii meel kale dhibaato aragday yoon aninka jeysada lahayn amase yoo dhibaato aninka dhihi lahayn anti lansuubiyo tan seddaad dhalinyaro may aragaase shaqaysadayaan laakiin meel munaasib an hayna ka shaqaysadayaan